Waxaa dib u shaqo bilaabay xarumaha caafimaadka ee magaalada Beledweyne oo muddooyinkii dambe u xirnaa saameynta fatahaadii ku dhufatay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Xarumaha caafimaadka qaar ayaa ka shaqayn jiray deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne. Dr Maxamed Cumar Xogeyaha ururka dhakhaatiirta gobolka Hiiraan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay furitaanka xarumaha caafimaad ee magaalada Beledweyne.
xarumihii hadda waxaan isku qaybinay tiim saddex tiim ayaan isku qaybinay tiim xaruntii santarka ayay ka shaqeynayaan aajaale tiimna mobile tiim oo sida maxaan ku rahdaa meeshii baahida ka jirta ayay aadaan dadkiina hadda maxaan ku rahdaa dib ayay usoo laabteen istaaladkii hadda banaanka la geeyeen hadda privatka ahayna hadda gudaha ayay kusoo laabteen taasna waxay keenaysaa in baahidii jirtay xoogaa inay yaraatay marka taasna waa alxamdulilah laakiin weli baahiyadii caafimaad way jirtaa welina hawshan waa wadayna insha allah waxaan ka shaqeynaynaa xarunta noogu weyn ay ku taallaa aal jaalle taasoo dadkii labada xaafad ugu badnaa ee kusoo qaxeen xawataaki iyo kooshin aan ku daaweynaynay santarkaas oo santarka ugu weyn waxaan furna bishii lasoo dhaafay koo iyo tobanaad saddex iyo tobankeedii kaasoo dadka aan ugu talagalnay wixii soo barakacay inaan ku daaweyno waxaan soo gaarnay xarunta bundaweyn taasoo in muddo ay goobdana ku jirtay maanta waddooyinka noo furmay kaasoo aan ugu talagalnay dadka inaan u sameyno wacyigelin iyo daaweyn aan ka daaweynayno cudurrada cudurrada ilaa hadda aan aragnay waa cudurrada maqaarka cudurrada shumbiyoodka cudurrada hergabka niyumoniyada jadeecada xataa waan aragnay furitaanka xarumaha caafimaad ee magaalada beledweyne ayaa muhiim u ah bulshada magaalada maadaama xilligan laga cabsi qabo inay dilaacaan cudurro kala duwan